xukunkan maanta ay fulisay oo maxkamadda ciidamada qalabka sida ee jubbaland ayaa waxa ay ku fulisay ilaa shan eedaysane kuwaa oo maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku eedeysay in ay ku heshay dembi la xiriira in ay ka tirsanaayeen kooxda al-shabaab sida uu sheegayo xeeraalyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaana bishii aynu kasoo gudubnay bartamaheedii raggan oo maxkamad la saaray lagu xukumay dil toogashaa iyadoona maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee jubbaland ay ku fulisay gaashaanla dhexe ismaaciil cabdi cali oo markii xukunka lagu fuliyey raggaasi kadib warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey raggan iyo waxyaabihii ay ku eedeysnaayeen maanta oo ay taariikhdu tahay toban iyo lixdii bishii toddobaad waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee dowladda jubbaland ay xukun xukun dhaqangal dil ah waxay ku fulisay al-shabaab khawaarij si waafaqsan qodobka si waafaqsan aayadda iyo aayadda ee suuratalbaqara iyo suuratalmaa'ida iyo habraaca ku xusan qodobka iyo ee xeerka habka ciqaabta iyo qodobka iyo qodobka sagaashan iyo afar xeerka ciqaabta guud ooay maxkamaddu ku heshay kuna xukuntay dil toogasho ah oo ay si wada jira u dileen cabdulaahi maxamed maxamed sheekh cabdulaahi dalab taariikhdu markay ahayd kowgii bishii lixaad ii kuna xukuntay maxkamaddu labaatan iyo kowgii bishii afraad labaataniyo afarta
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee jubbaland ayaa waayahan waday xukunno kala duwan oo lagu ridayey rag lagu eedeeyey in ay ka tirsanaayeen al-shabaab kuwaas oo qaarkood maanta xukunka lagu fuliyey halka qaarkoodna ay weli yihiin kuwo xukun sugayaal ahi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo